booliiska london ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ninkan oo magaciisa la yidhaahdo daniel cabid khalifa oo koob iyo labaatan jir ahi uu ka baxsaday xabsi ku yaala degmo magaceeda la yidhaahdo wantisweed oo ku taala koonfurta bari ee magaalada london in yar ka hor sideedii subaxnimo ee arbacadii shalay maxbuuskan ayaa sugaya in la maxkamadeeyo oo sidaasi xabsigaasi ugu jiray waxaa kale oo ay booliisku sheegeen in magaciisa iyo muuqiisa loo diray dekadaha dalka laga dhoofo iyo madaarada oo garoonka britain ugu weyn ee hitrow ku jiro tani waxa ay keentay in habsan uu ku yimaado dadka socdaalaya iyada oo goobaha laga dhoofo lagu sameynayo ilaaleyn dheeraad ah qoraalkan booliisku soo saaray waxaa kale oo ay ku sheegeen in sababo la xidhiira baaritaan la adkeeyey ilaalada dhammaan maraakiibta ka sharaacanaysa dekedda ugu weyn ee yurub looga socdaalo britain ee doofa iyo dekedaha kale ee dalka ku yaala booliisku waxa ay ugu baaqeen dadweynaha inaanay xidhiidh la samayn haddii ay arkaan ninkaasi askariga ah ee baxsadka ah maxamed nuur qalim oo uu ka faalooda arrimaha britain ayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ninkan weydiiyey askarigan ka tirsa ciidanka ingiriiska ee la yidhaahdo daniel khalifa waxa uu ku eedeysnaa fal argagixisanimo ah kadib markii lagu soo eedeeyey inuu bam beenabuura uu uga tegey xero military dhowr bam oo aan yani dhab ahayn laakiin beenabuura iyo wuxuu kaloo ku eedeysnaa inuu u shaqaynayo wadan cadow ah oo ay yidhaahdeen wadan cadow ku ah wadankan ingiriiska laakiin aan wadankaas magaciisa la sheegin wuxuuna baxsaday isagoo xabsiga ku jira marka hore eedeyntii marka lagu soo eedeeyeyna loo diiday inuu bayl iyo wax banaanka ku tago marka wuxuu isku dayay inuu ka baxsado xabsiga laakiin waa u suurta gashay waxaana la sheegaya inuu ku baxsaday baabuur cuntada u keena xabsiga ayuu xaggiisa hoose isku xirxiray waa laleeyahay xarku iskula xirxiray xagga hoose sidaasuu ku baxsaday sida booliisku ay leeyihiin dhammaan dekedaha eerboorada wadankanna waa la wargeliyey sawirkiisana waa la shaaciyey oo dadweynahana waxaa la yiri haddii aad aragtaan soo sheega oo booliiska soo waca sawirkiisa iyo magaciisa iyo wax walba information dherarkiisa wax walbaba oo qofka ku garan karo waa la shaaciyey marka waa nin loo haysto fal argagixisanimaaha isagana wuxuu ka tirsanaa ciidanka qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku howlan sidii ay ugu dhaqsaha badan qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku howlan inay si deg deg ah ninkaasi usoo qabtaan waxaa kale oo ay sheegeen inaanay hayn warbixin caddaynaysa inuu ninkani khatar ku yahay bulsha weynta britain khaliife oo fadhigiisu ahaa xero ku taala bartamaha britain wakhtiga dambiyada lagu soo oogay ayaa lagu eedeeyey inuu sameeyey ama isku dayay inuu helo macluumaad ay u badan tahay inay ka faaiido ama ay ka faa'iidaystaan dad kale oo doonaya inay sameeyaan falal argagixiso cabdixaafid cawil ismaaciil v o a in london